Wasaaradda Cadaaladda Dowlad Goboleedka Puntland ayaa magaalada Boosaaso ka daahfurtay tababar lagu baran doono wadahadalka aan xanafta lahayn. Tababarka ayaa waxaa ka qaybgalay guddoomiyaasha xaafadaha magaalada Boosaaso, dadka barakacayaasha, ganacsatada iyo haweenka. iskuduwaha wasaaradda cadaaladda gobolka bari ee dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Xidig Maxamed ayaa ka warramaya ujeedka tababarka.
waxaa kasoo qayb galay eh, guddoomiyaasha xaafadaha eh, xubno ka socda eh, idps-ka iyo eh, dadka u dhuun doloola eh, arrimaha cadaaladda iyo amniga oo ay ganacsatada iyo eh, dhallinyarada iyo ay qayb ka yihiin haweenku ayaa meeshan lagu casumay si loo helo eh, marxaladaha kala duwan ee bulshadu ay ka qabaan ama ay dareemayaan cadaalad ahaan iyo amni ahaan intaba doodduna ay u noqoto wax furan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda dastuurka arrimaha diinta iyo dhaqan celinta dowlad goboleedka puntland maryan maxamuud abshir iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada boosaaso bashiir faarax ayaa si wadajir ah ugu soo jeediyey ka qaybgalayaasha tababarka hadallo dardaaran ah waxaa la rabaa qaybaha kala duwan ee bulshada laga soo xulay inay ahaadaan mar walba kuwa available ah oo la heli karo oo ay qaataan eh, maaragtay yacni qof hadduu maanta imaado berrina qof kale imaado xoogaa waxa weeye macluumaadkii uu kala baahaya marka waxaa la rabaa qofka maanta in- inuu joogteeyo heli- la heli karo eh, aqoonta uu qaadana waxaa la rabaa bulshada inuu ku celiyo oo maaragtay eh, t o t u noqdo eh, qaybihii uu ka yimi Een, insha allah waxaan rajaynayaa barnaamijkan in aad ka ka faa'iidaysan doontaan een, kuna celin doontaan bulshada een, kuna xalin doontaan khilaafaadka gaar ahaan arrimaha la xiriira cadaaladda iyo amniga een, waqtigiina qaaliga ahna aad maaragtay kaga faa'iidaysan doontaan inaad bulshadiina wax ku celisaan ee, ka qayb qaatayaasha oo ay ugu horeeyaan idbska iyo xaafadaha iyo haweenka iyo dhallinyarada iyo odayaasha iyo dhammaan wax rajeynaya inay ka ka faa'iidaystaan Ee, waxaan soo jeedinaya in tababarada noocan oo kaleta ay wasaaraddu ay sii wado ee, si ay bulshada iyo iyo cadaaladda ama laamaha cadaaladda isugu soo dhawaadaan marka aada iyo aad baa umahadsan tihiin tababarka ayaa aqoontooda wax badan ka bedeli doono ka qaybgalayaashii ka qaybgalay tababarka